barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laantaabka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shantii iyo barkii aroornimo xilliga washington d c maalin khamiis ah shanta bisha maarj sannadka laba kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aanu idinkuga haynana waxaa ka mida idaacaddeenna gabdho soomaali ah oo ganacsi xilli dambe oo habeenkii ah ka bilaabay xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaan ka shaqeeyaa maqaayad ku taalo xaafadda california habeenkiiyaana shaqeynaa galabkiiaan soo shaqo tagnaa ilaa waagberigaan shaqeynaa waxaa midba shaqey haysaa tu cuntay karisaa tu dad kastamkay ugu adeegtaa tu dadkay soo dhoweysaa waxaan karnaa sida digirtii bariiska bariiska caadiga bilow bilow ay dhahaan canjeero malawaxa jabaatiga iyo shaah xilib waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xarun dhaqanka soomaalida lagu baro dhallinyarada oo laga hirgeliyey magaalada qardho
sidoo kalena waxaad ku maqli doontaan barnaamijka dhinacii heesaha
wararkii cayaaraha ayaan sidoo kale idin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida madaxweynaha shiinaha ji shinbin ayaa joojiyey booqasho u qorshaysnayd in bisha soo socota uu ku tago dalka jaban xilli labadaasi dal ay la tacaalayaan xanuunka coronavirus oo ay la ildaran yihiin shan iyo sagaashan kun oo qof oo ku nool in ka badan shan iyo toddobaatan dal oo caalamka ah mas-uuliyiin ka tirsan labada dhinac ee shiinaha iyo jabaan ayaa sheegay khamiista maanta ah in safarkii jishinbin ee dalka jabaan la joojiyey mana aysan bixinin faahfaahin intaas ka badan shiinaha oo ah halka uu ka dilaacay fayruska corona ayaa waxaa hoos u dhacay toddobaadyadii lasoo dhaafay kiisaska cusub ee dadka uu soo ridanayo iyadoo dhimashada ay gaartay saddex kun oo ruux waxaa hoos u dhacay dhaqaalaha shiinaha kadib markii magaalooyin dalkaasi ku yaala ay mas-uuliyiinta go'doomiyeen iyagoo isku dayaya inay xakameeyaan fayraska corona marka laga soo taga shiinaha wuxuu xanuunka aad u saameeyey dalalka talyaaniga iiraan iyo kuuriyada koonfureed kuwaas oo iyagana aad ula tacaalaya sidii ay u xakameyn lahaayeen
xaakim ka tirsan maxkamadda dembiyada caalamiga ayaa la sugayaa in maanta oo khamiisa go-aan uu ka gaaro inay dembi baarayaasha gudagalayaan baaritaanka ku aadan gaboodfallo ay geysteen dhammaan dhinacyada ku lugtale colaadda afghanistan dacwad oogayaasha ayaa racfaan ka qaatay xukun sanadkii hore ay maxkamaddu ku diidda codsigooda oo ahaa in si qoto dheer loo eego ficilada ciidamada maraykanka kuwa afghanistan iyo dagaalyahanada daalibaan xaakimkani waxa uu sheegay inay tahay inay maxkamaddu eegto dacwooyinka keeni kara maxkamadeyn lagu guulaysto maraykanka ayaa si qayaxan u diiday in baaritaan lagu sameeyo dembiyadii dagaal ee afghanistan islamarkaana waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn maxkamadda i c c afghanistan ayaa sidoo kale diiday maxkamadda caalamiga ah iyagoo sheegay inay samayn doonaan baaritaan iyaga gaar u ah
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka wararkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana nairobi markana qardho gabdho dhallinyaro ah ayaa bilihii lasoo dhaafay aaniraahdeen xaafadda islii ee magaalada nairobi ka bilaabay ka ganacsiga maqaayadaha cuntada lagu iibiyo xilliyada habeenkii ilaa waaga uu ka baryo halkaas oo dadka xilliga ay doonaan ay ka heli karaan cuntada ay u baahan yihiin qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi gabdhahan oo ah dhallinyaro soomaaliyeed oo ku shaqaysata xirfadda cunto karinta waxay inta badan shaqeeyaan xilliga habeenkii laga soo bilaabo maqribkii ilaa xilliga dambe ee waaberiga aad ayaa looga yaqaanaa xaafadda islii ee magaalada nairobi halkaasoo ay macaamiishoodu saacad kasta oo xilliga habeenkii ah ay ka soo doontaan cuntada ay u baahan yihiin shaqola-aanta ka jirta magaalada nairobi iyo nolosha magaalada nairobi oo aad u adag ayaa qaar ka mida gabdhaha dhallinyarada soomaaliyeed ku qasba inay ka shaqeeyaan makhaayadaha cuntada lagu kariyo ee xaafadda islii halkaasoo ay ka helaan dhaqaalaha ay ku maareeyaan noloshooda magaalada nairobi iyo xitaa ay suuragal tahay in dhaqaalaha ay helaan ay sidoo kale ka biilaan waalidkood oo ku sugan soomaaliya iyo meel kale xaliima sacdiya siraad waxa ay ka mid tahay gabdhaha ka shaqeeya makhaayad cuntada lagu iibiyo oo ku taala waaxda californiya ee xaafadda islii ee magaalada nairobi waxayna barnaamijka uga warantay shaqada ay halkan ka qabato iyo caqabadaha ay mararka qaar kala kulanto shaqadan bismillaah magaceyga waa xaliim sacdi siraad waxaan ka shaqeeyaa maqaayad ku taalo xaafadda californiya habeenkiiyaana shaqeynaa galabkiiaan soo shaqo tagnaa ilaa waagberigaan shaqeynaa ilaa gormaa soo wadeen hawshan
muddo cabaar hadda waa wadnaa lix bilood camal gaarayso
marka ma habeenkii keliyaa shaqaysaan galabkiiaan soo shaqo galnaa ilaa waagberya habeenka un waaye
gabdho badan baa ii muuqanaya oo meesha ka shaqaynaya marka gabdhahan oo dhan maxay wada qabanayaan waxaa midba shaqay heysaa tu cuntay karisaa tu dad kastamkay ugu adeegtaa tu dadkay soo dhoweysaa
sharaxaad adaa bixisid waxyaabahaad qabataan maxaa ka mid ah ee aad ka ganacsataan
waxaan karnaa sida digirtii bariiska bariiska caadiga bilow bilow ay dhahaan canjeero malawaxa jabaatiga iyo shaah hilib
dhalinyaro badana arkaya maxay ku jeclaadaan meeshan aad bay u joogaan maxaa ugu wacan
dhalinyarada meesha imaato waa dhalinyarada xaafadda aagan degan waxay u imaadaan maadaama maqaayadaha kalete ay ka fog yihiin intana maqaayad dhow looga sameeyay saa darteed way iskaga caweeyaan waxna way ka cunaan
wayna ka raqiisanyihin baa lasdhigi karaa ha macquul waana ka raqiisanahaybo
ma jiraan wax caqabada ah oo mararkii qaar aad la kulantaan markaad shaqadan haysaan
caqabada saa u weyn ma jiraan laakiin waa qasab gabar inta gurigooda kasoo tagta magaalo imaad soo shaqo tagtee qasab horta caqabad way jirtaa inkastoo wax saa usii weyn ahayn gabar shaqadeeda haysta cid kusii mashquulaysa ayna jirin laakiin dhallinyaradoo kaleeto maqaayadley waaye saan waaye dhusuqley waxyaaba noocaas wayna wacaayaan taasna waxba uma aragna maadaama aan dad shaqaysanaynahay
marka ma wax gabdhuhu marka meesha ma kasii shaqeeyaan mise kulli iyaga isla leh maya inteena badan waa wada shaqeynaa shaqada unbaa naga wada dhexayso mooga hal gabar walaasheenaa iska leh iyadaana u wada shaqeynaa
marka noloshii nairobi iyo halkaanaad ka dabartaan falis daa'uud xasan iyo nimco aadan xasan waxa ay markii hore ka yimaadeen gobolka waqooyi bari ee kenya hadda waxay ka mid yihiin gabdhaha dhallinyarada ah ee ka shaqeeya makhaayaddan magaca falis daa'uud xasan waxaa ka imaaday dhadhaab maasha allah meeshanaan ka shaqaystaa nolol maalmeedkeeni waxyaalahen aan ka helnaa
maxaa waxyaabahaad qabataa maxaa ka mid a oolahayaa canjarada kale waa dubaa shaaha waxaana qabanin ma laho dadka u adeegaa soo dhaweeyaa kastanka maasha allah kooxda habeenkii shaqeysaa ku jirtaa mise maalinkii adiga walaahi lix saacaa soo gala todoba saaca ka baxaa
oo maalinkii ha habeen maan ka baxaa
kawar marka shaqada iyo suuqa iyo walaahi maasha allah way fiican tahay dhalinyaro badana arkaya oo aada u jooga meesha oo waxa idinka iibsanaya marka ka waran macaamilka dhalinyarada iyo walaahi wadi wax walba way dhahaan hadal laakiin anaga waxba kama soo qaadno samaaho danteenaan ka wadanaa marka nolol maalmeedkeena waxaad ka heleyso iska shaqaysanayso xoogaada xamalaysa cidna markaa iskuma mashquulino
ma jiraan wax daruufo ama dhibaatooyin aad la kulantaan may wala hadda maasha allah iska fiicannahay ani magaceyga nimco aadan xasan aa la dhahaa waxaan soo dhaweeyaa kastamarka waxa alla waxay rabaana siiyaa marka saas u soo dhaweeya wiilasha maxaa iibisaan halkan
waxaa iibinaa biris digirka jabaatiga canjeero miyacay iyo biris dalaca makhaayadiinu maxay makhaayadaha kale uga duwan tahay way raqiisan tahay cuntadeeda wax raqiisa waay wiilashaasaa ku jeclaadeen maxaa ku doorateen habeenkii inaad shaqaysaan
habeenkii waxaan ku dooranay maalintii meesha waa meel oo maxaa la dhihi jiray sida meel dhisan camal maaha oo meel bannaan ah maxaa la dhihi jiray wiilasha waxay jeclaadaan marka habeenkiina cuntada saasaan u bilaabnay
ka waran eh, suuqa marka habeenkii wallaahi maasha allah maalintii ka fiican tahay habeenkii macaamiisha ugu badan ee makhaayadaha noocan ah ee ku yaala xaafadda islii gaar ahaanna makhaayaddan waa dhallinyaro haba u badnaadaan dhallinyarada ragga ah kuwaasoo cuntada ay halkan ka helaan kasakow halkan ku caweeya habeenkii oo dhan maxamed nuur sugow ayaa ka mid ah dhallinyarada xilliyada habeenkii ah ku caweeya makhaayaddan Ee, magacayga maxamed nuur sugow runaantii waxaan ka mid ahay dadka ee kastamadka ee maqaayadani runaa ee ka faa'iidaystay tanii markii la furay muddo lix bilood oo furan tahay Ee, xilli waxaa la sameeyey baahi ee ay ka jirta xaafadani california ee- ee islii ku taalo Ee, aaga ama xaafadaha kaaga dhow oo dhan kama jirin maqaayad qofka halkaani joogay masaafo dhan wuxuu soconayay Ee, adoo waxaa waaye tarboonka kasoo tagte ee, taleexoo kale u raasatay raashiin marka wixii lagu soo dhabeeyo cunada lagu kan qofka muqdisho joogo kale marka inta laga baxato alifka la aada jire Ee, dhexda inta badan caqabada dhalinyaradu waxaa iska jirta askar iyo sharci ee u kala kulmaan oo inta badan ee ee sharciyo haysanin laakiin wixii waa loo soo dhibay xaafada looga dhigay gabdhahana maqaayada fureen Ee, dadkaani aadka u faraha badan ee maqaayada meherada fadhiya aad arkaysidna waa dhalinyarada xaafada oo xiliyadan oo kale ee kubad bay u socdaan inta badan waxaan maalintii ma furna habeenkay furan tahay niska hore kubad ay marka intaysan aadin meesha yimaadaan Ee, niska dambe markay kubada kasoo laabtaan oo nairobi habeenka inta badan lasoo jeedaay bailaa waa berigay fadhiyaan oo dhalinyarada ay ku sheekaystaan oo ay ku caweeyaan Ee, maqaayadana ee, gabdhahana ee, galabtiisay shaqada usoo galaan sida ay- aan arkayno ilaa waa berigu midba midka nas- ee, nasanayso ma arkin oo qofba qofka kale
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana warar haddana soo gaara waxa uu sheegaya in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ay qadka telefoonka ku wada hadleen waxaana la isla gartay ahmiyadda ay leedahay in si wadajir ah labada dal ay uga shaqeeyaan sugidda nabadgelyada xuduudaha iyo guud ahaan xasiloonida gobolka war lagu daabacay maanta barta twitter-ka ee madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne kenyatta ay markaasi in ay ku heshiiyeen inay adkeeyaan in amniga labada dal uu yahay ama ay isla garteenba in amniga labada dal uu yahay mid isku xiran loona baahan yahay in laga fogaado wax walba oo keeni kara isfaham darro labada madaxweyne ayaa sidoo kale isku afgartay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u wada fariistaan guddiyo ka socda soomaaliya iyo kenya kuwaasoo ka shaqeynaya sidii loo xaqiijin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan ganacsi ee labada dal iyo dal markaasi dalka ka dhexeeya wadahadalada labada hogaamiye ayaa yimid kadib markii labada dowladood ay midba tan kale ku eedeysay inay kusoo xadgudubtay madax banaanideeda
mahadsanid falastiin haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii adduun baan daraadda waxaa ku luuqeynaya cabdijabbaar al khaliiji
Come and party, stay, give a
intaas aan ku dhaafno heestaasi aduunbaan daraada ee iyo codkii cabdijabbaar al khaliiji falastiin maxaa inoo xiga markana waa dhinaca magaalada qardho mid ka mid a dhallinyarada magaalada qardho ee gobolka bari ayaa hirgeliyey goob dhallinyarada lagu baro dhaqanka soomaalida maxamuud cali shire oo ah wiilka hirgeliya xaruntan ayaa wariyaha v o eeda yuusuf maxamuud yuusuf uga waramay waxaa ku kalifay inuu hirgeliyo xaruntan
goobtaa waxaan ka asaasay magaalada qardho laba kun iyo sagaal iyo tobankii bishii shanaad runtii waxaweye waxay ku taallaa duleedka magaalada qardho goobtaasi waxay u astaysan tahay goob loogu talagalay hidaha iyo dhaqanka runtii oo lagu sameeyo cunno dhaqameedka laga helo kulli waxay runtii ka kooban tahay oo yaala aqal soomaali aqal soomaaligaas markay dadku yimaadaan waxay ka helaan ama ku arkaan waxyaalaha uu ka kooban yahay ha noqoto noocyadiisa kuwii agabkaha iyo aqalkii aqalkii haddii aan waxyaalaba yar ka tilmaamo waxaa ka mid a dermooyinkii cawsaskii rarad ahaa iyo kebdihii iyo alooladii iyo loolkii iyo dhiigihii iyo udbihii runtii intaas waa ka kooban yahay waxaa kaloo jira agabkii agabka haddii waxyaalaha ka kooban yahay waxaa ka mid ah iyadana ku jidha yeesha oo ah noocyadiisa kala duwan sida dhafarkii iyo caynkii iyo hoosinkii iyo baydii waxyaalaha kale oo isaga noocyadiisa sii kala gelaya aqal iyo agab markii loo sii kala saaro agabku wuxuu noqonayaa waxyaalaha ka mid ah oo runtii aan halkaa ku hayno waxaa ka mid a xeerooyinkii fandhaaladii dhiishii dhiishii yaraydo caanaha lagu shubaayey tii weynaydo caanaha iyadana lagu shubaayey dambiishii maxay tahay ujeedada kugu dhalisay inaad halkan ka hirgeliso goob dhaqana waxyaalaha igu dhiirigeliya waxaa ka mid a yaraantaydii horta oo baadiye ahayd iyo galgacalka aan u qabo dhaqanka taas muhim kow bay ka ahayd waxaa kaloo laba ka ahaa markaan arkay dhalintii oo dhaqankii ka tegaysa oo waxyaalo dhaqamo kale ayna lahayn qaadanaysa sida wadamadaasoo kale dhaqankooda waxawe reer yurub oo kale iyagoo qaadanaya dhinacyada xiiraya surweel dheer qaadanaya dhexda xiraya afkii bedelaya socodkii bedelaya marka waxaan shiri xaggee dadkii waxawe uga faa'iideyn kadhaa dadkii maxaa ugu qaban kadhaa fikradaas oo aan mataqaana ilaahay u sulan siiyey aana ugu talagelin in aan dhaqaalo badan ka helo laakiinse aan nolol maalmeedkayga ku ilaaliyo runtii oo dadka halkaa ka shaqeeya ay dhaqaalahooda ka helaan anigu waxa weeye xirfadayda engineering baan ku kale baan maalmahayga shaqooyinkayga kale waa engineering oo aan ku soo helaan laakiinse halkaa waxaan ugu talagalay inaan ka maceesho uguma talagelin waxaan ugu talagalay inaan bal dadkii dhaqanka afkii ku baro dhaqankii ku baro caruurta dadka dibadaha ka imaanaya oo dhaqankoodii ilaaway ama kuwa ku dhashay sagaashan iyo kowdii intay ka tageen ama ka qaxeen soomaaliya ee dibadaha aaday norway iyo waxa weeye wadanada intay tageen caruur waxa laga keena hadda ka hor oo maamo wado norwejiyaan afkii norwejiyaanka ku hadlayaan waxaa idhi maamo maxaa dhacay afkii hooyomee maxaa ilmaankan ugu barbaarin weydey marka waxay tiri maamo ilmihu halkaasuu ku dhashay mana kelin mataqaanaa aqoon afkii iyo caawimaad marka iskoolkaasu afkaasuu la qabsaday iskool buu halkaa ka galay marka dadka aad baan uga caawinaa inaanu afkii barno dhaqankii barno waxyaalaha xoogga aanu ku saarayno waxaa ka mid ah inaanu mataqaana iskool ka furno iskooladaasi dadkii xirfadleydaha dadkii xirfadleyda aan mataqaanaa hooyooyinkoo kale aqoonta dhar inay sameeyaan darmooyinkii inay sameeyaan alaabtii inaan iskoollo u furno inaan mataqaanaa fikradahaasa mustaqbalka aan ku jiraa horey mauga jireen magaalada qardho goobtan goob la mid ah oo dhallinyarada lagu barayo dhaqanka magaalada qardho may waxyaalaha aniga igu farxadgeliye bay ahayd inaan bilaabo inaan mataqaanaa keenay waa qofkii ugu horreeyey baan ahaa runtii ku faani maayo magaalada qardho oo hiddo iyo dhaqan meel ay ku wada kooban yihin ama agabkii oo dhammaystiran ha noqoto aqal ha noqoto agab kulli keenay oo halkaa goobtaa kuwadakusoo wada ururiyey anigoo wakhti badan igaga baxay muddana ururinayey haddeerna ay dadku ka faa'iidaystaan wax badanna ay mataqaanaa ka faa'iideen waagii hore dadku ila yaabanayen waxay dhehi jireen warheedhe maxaa ku waxa laga tegay iyo marka goortii aan keenay dadku way iu bogeen way soo dhoweeyeen way ku farxeen runtii aad bay usoo dhoweeyeen oo waxay dheheen warheedh maasha allah waa arrin loo baahnaa in dhaqankii la weyneeyo dadka dhan way igu dhiirigeliyeen laakiin markii aan ururinayey ama soo gadayay waxaan kasoo gaday gobolada barigaas runtii wax ka mid a xaafuun hurdiya isku shuban meelihii aan ka keenay oo wakhtiga ku bixiyey muqdisho hargeysa waxaa ka mid ahayd oo kale jigjiga meelihii aan wakhtiga alaabtan ka soo guray oo wakhtiga ku bixiyey waxaan anaana maal gashtay waxaana ka bixiyey dhaqaalahayga cid mataqaanaa kuma aana igama gacansiin anigaana waxa weye ku talagalay inaan fikradda bal dadkii wax kaga bedelo ha noqoto dhaqanka ha noqoto afkii aan ku weynaynayo dhaqankoodii iyo afkoodii waayahay ee dadka kaala shaqeeya oo dadka kale ee arrimaha dhaqanka dadka baraya maxay yihiin waxyaabaha la barayo ee qofka ee goobtan yimaada waxaa la barayaa afkii oo kale ma ilmo yar baa lagu keenaya ilmahaas waxaa ka caawinaysaa afkii oo kale wuu ku adag yahay waxa dhaqankii baa u sharaxaysa alaabtii baa u sharaxaysa agabyadii meesha yaalla kan waa dermadii kan waa xasiigii mataqaanaa kan waxa weeye alaabtii waa u wada kan waa qufadii kan waa satigii kan waa abxadii kan waa yeeshii kan waa caynkii kan waa baydii kan waa qufadii waxaasa alaabtii shayshay iyo magacyadooda haddaa rabto suugaan baa u saaraysa oo gabayadii shay walba iyo gabaygii ku cabiraysid oo dhaqan ahaan waagii hore oo ummadda soomaaliyeed ay jiri jireen oo dhaqan bay lahaayeen af bay lahaayeen way ku heesi jireen way ku gabi jireen goobta waxaa habeenka loo yimaadaa cawaysin dadka markii la baro dhaqanka loo sharaxo waxyaabaha dhaqanka ku saabsan la baro ma waxaa jira in lacag miyaa ka qaadaan qarashaad qofka uu iska bixinayo maalmo miyuu qofka meesha joogayaa ma saacada u qabataan bal arintaa ka waran
qofku markuu wax cunayo laba qaybood weeye markii meesha waa meel meherada oo weyn cid walba waa timaadaa meesha dalxiiska baan ku dhex aallaa oo xaruntaydu ka samaysan tahay meesha dalxiiska meesha caruurtu timaado weeye meesha waa laysku sawiraa marka meeshaas yacni waxaa laga helaa agab dhaqameedkii oo dhan marka dadku waxay goorta qofku marka soo galo meesha wuxuu samaynayaa wuu isku sawirayaa sawiradaas dee khidmad yar baa qofka laga qaadaya hal doolaro kale laba doolaro kale waxyaalahaas waxbuu cunay qofkii oo cunadiisii cuntoyoonkiisii waxa weeye marka dee cunadii lacagteedii waa laga qaadaya marka maadaamay tahay ha cunno dhaqameedka cunadaas waa dhaqan waa geledii haruurkii digirtii burqaxankii oodkicii caanihii geela kuwii garoorkaha muufadii mataqaanaa waxyaala soortii waxaasoo dhan bay iskugu jiraa qofku marka markuu cuno runtii isagaaba aad u soo dhoweynaya waxa weye caafimaadkii wax ka bedelaysa bariis iyo baasto dadku barteen oo waxa weye cuno habeenkii laguma seexan karo qofkii mataqaanaa wuu dhibsanaya sonkor bay keentay cudurro badan bay keentay dhiikar bay keentay laakiin markuu cunnada cuno dabiiciga mataqaanaa waxba gaaskii ku dhici maayo marka aad baan uga mahad celinayaa
waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf ayaa waxaa waraysigaasi la yeeshay maxamuud cali shire oo ah wiil hirgeliyey xarun lagu barto dhaqanka soomaalida magaalada qardho haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan haddaynu ku horrayno waxaa dalka ingiriiska ka soconaya kulamo ka tirsan koobka eve kaabka ee waddankaasi iyadoo shalay ay wada dheeleen kooxaha manchester city iyo shevel naadiga manchester city oo koobkan difaacanaysa ayaa u gudubtay wareegga kuwarfaynalaha markii ay gooli waxba kaga awdroonatay naadiga shevel wednesday sergio guero ayaa daqiiqadii konton iyo saddexaad goolka keliya ee halkaasi layska dheliyey dabadhaafiye golwadaha naadiga kubadda cagta ee shevel waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay gooli waxba taa micnaheedu waxay tahay in naadiga kubadda cagta ee manchester city ay u gudubtay wareeg xiga ee kuwatafaynalaha naadiga leicester ayaa gool iyo waxba kaga awoodronaatay naadiga birmingham goolka naadiga leicester ay guusha ku raacday waxaa u dhaliyay ciiriyaan ricardo priera halka kulan kale oo xiiso badan uu ahaa naadiyada tottenham iyo norwich naadiga norwich ayaa siddeed iyo labaatan sana markii ugu horreysay waxay u gudubtay kuwarafaanalaha koobka eve kaabka kadib markii ay ka xanaajiyeen oo ay guuldarro dul dhigeen naadiga tottenham ee uu hogaamiyo tababare jose morino ciyaarta ayaa daqiiqadihii loogu talagalay ku dhammaatay gooli gool oo bareejo ah naadigaasi tottenham ayaa goolka ku hormaray waxaase berbereeyey josef jimik daqiiqadii toddobaatan iyo siddeedaad rigoorooyin labiiyo saddex waxaa guusha ku raacday naadiga kubadda cagta ee norwich oo gulwadahoodii loo aqoonsaday halyeygii ciyaarta kadib markii uu badbaadiyey laba rigoore oo naadiga tottenham ay soo riteen naadiga manchester united waxay la ciyaari doontaa maanta naadiga derby county waxaana la sameeyey isku aadka kuwatafaynalaha iyo kooxuhu siduu ay isku aadayaan naadiga kubadda cagta ee shevel united waxay la dheeli doontaa naadiga arsenal halka manchester city ay la ciyaari doontaa naadiga newcastle united naadiga norwichna waxay la ciyaari doontaa midkood naadiga derby county iyo manchester united midkii soo badiya ee maanta halka leicester city iyo chelsea u yahay kulan xiiso badan oo indhaha lagu hayo kuwatafaynalaha oo kooxahaas ay is arki doonaan dhinacayo dalka talyaaniga oo dhibaatooyinka cudurka coronavirus uu faraba'an ku hayo ayaa kulanka lugta labaad ee koobka itali ee labada kooxood inter iyo napoli la joojiyey baqdinta laga qabo in cudurkaasi uu faafo darteed lugtii hore ayaa naadiga napoli waxa ay gooli waxba kaga soo owdroonatay naadiga inter oo gegada josebe mese ay kula soo dheeshay gegada san paulo ayaa lagu dheeli lahaa maanta hase yeeshee waa la baajiyey sidaas si la mida waxaa hore loo baajiyey kulamadii ay wada ciyaari lahaayeen nadiyada yuventus iyo ac milan oo lugta labaad koba italia kulamo kale oo dhowr ah oo horyaalka waddankaasi ayaa qaarkood la baajiyey waxaana jirta in cudurkaasi coronavirus oo dalal waddanka talyaaniga uu ka midka yahay dhibaatooyin fara badan uu ku hayo dhegaystayaal natiijooyinka kulamadaasi dhacaya iyo waxyaabaha soo kordha waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaar halkaasi inoo joogto
anu intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan markana heestii had baan ku helayaa codka macaan ee cabdiqaadir cumar macalin juba
heestaasi hadmaan ku helayaa ee uu ku luuqaynayo cabduqaadir cumar macalin jubba ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacaddeenna afarta galabnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo